Ku dhawaaqida saxda ah ereyga ama shidka iyo midka ereyga Waddadii toddobiyo tobnaad jidkii toddobiyo tobnaad ku dhawaaqida shidka iyo midka saxda ah ee ereyga waxaa jira oo keliya xaraf dheer dhawaaqidiisa iyo habka hikaayadiisana erey erey loo muujinayo ma maqli kartaa xarafka dheer habka loo hikaadinayo waxaad arki kartaa mar walba waxaa u dhexeeya xariijin ayaa u dhexaysa iga daba dheh hikaadinta dheer kursi bas awood hikaadinta labaad mid dheer iyo mid gaaban dheer iyo gaaban sida il dhakhtar qalin dheer ga- gaabni iyo dheer sida mobiil ama teleefonka gacanta ciraaq waddanka ciraaq een, bannaan ama moos ama muus tan saddexaad ee kaadinta saddexaad mid dheer mid gaaban iyo mid gaaban saddex ayaa isla socota sida macallin bambanooni afrika sidoo kale mid gaaban mid dheer iyo mid gaaban ayaan u imaanaynaa way ka duwantaa tii hore baradhada ama bataatiska kaniiniga een, bisha oktoobar tan kale waxay noqonaysaa gaaban gaaban iyo dheer ayaa isku xiga sida telefoon kurdistaan sigareet ama sigaarka ayay noqonaysaa tan afraad maxay noqonaysaa way ka duwanaanaysaa waa afar isla socda sida gaaban dheer gaaban gaaban waxay noqonaysaa bitunade oo ah shididda ama mididda ama shaq- ma- shaqalka carabka lagu adkeeyey En- en- en, focalna waxay noqonaysaa en, sh- shibanaha ma shaqalka shaqalada soomaaliya ayadana waa imaanaysaa oo soomaaliya waxay imaanaysaa oo sida soomaaliya lagu dhaqo oo kale sida intoo kale ma waa kala dheer tahay tan ku xigta waxay noqonaysaa gaaban gaaban dheer gaaban sida musqusha waddanka falastiin oo kale abalsiiner tan ugu dambaysa waxay noqonaysaa gaaban gaaban gaaban iyo dheer sida xisaabta qofka markuu uurka leeyahay ama xaamilada uu yahay qofka dumarka afghanistan waddanka afghanistan